warayskan waxaa noogu marti ah mudane ibraahim mahdi buuba oo ah gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ahna afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeyn xildhibaan kusoo dhawo shabakada caalamiga qurba joogta aada iyo aad ba umahadsantihiin inta qurbaha joogtay iyo malaa keligood ma daawadaan ama dhegeystaan iyo inta gudaha joogta ee ku xidhan shabakadana wasalaamaya aad aad su-aasha koowadan doonayo mudan inaan weydiiye waxay tahay bal nooga waran shaqada guddida joogtada ah ee aada guddoomiyaha ka tahay runtii horta guddida joogtada iminka waxa weeye guddidan waa guddi cusub oo isku shaanayntii golaha lagu sameeyey beerdhoweyd kalfadhigii dhammaaday ayaa guddidan ay ka dhalatay xubnaha guddidana waa xubno inkastoo dee sideedda sano golaha ku jirnay baanu soo wada shaqayn jirnay haddana guddi ahaan isu imaatinkoodu ay isku cusub yihiin shaqo ballaadhan baa runtii guddiga joogtada golaha wakiilada u taalla waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu dardargelino howlaha ballaadhan ee guddida horyaalla islamarkaana muddada golahu fasaxa yahay shaqadii loogu baarnaa ama xeerarku dhigayaan si hufan oo qiimo leh oo karti leh ay u gudato islamarkaana guulo balballaadhan ama horumar la taaban karo ay golaha guud ahaan usoo hoyso insha allah insha allah su-aasha kalean doonina weydiye waxay tahay guddoomiye ma jiran hay-ado aada wada shaqayn leedihiin marka loo eego waxyaha kale ee dowladda
guddi ahaan guddida joogtadii marka uu golahu fasaxa yahay dhammaan hay-adaha qaranka wasaaradaha hay-adaha madaxa banaan iyo wakaaladaha kale ee jiray madaxa banaan intaba iyo kuwa dawligaaba wada shaqayn bura ah ayaanu la leenay waxaanay matashaa guddida joogtadii golaweynihii matashaa marka uu golahu fasaxa yahay marka line minister sida gudiyada kale u gaaraho ku xidhanta u gooniyi ma jiraan laakiin guud ahaan qaranka iyo waaxyihiisa kala duwan oo dhan ayay toos ula xidhiidhaa oo ay la shaqaysaa muddadaa uu golahu fasaxa ku jiro oo ay matalaysaa iyadu guddidaasi golweynihii ama golihii wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan guud ahaan ma jiraan xeerar haatan aad gacanta ku haysaan amba aadamka ku hawlantihiin runtii guddidii naga horreysay joogtada wax xeerar ah oo sida aan u tilmaami karo nagu soo wareejiyeen ama aanu kala wareegna ilaa hadda ma jirto waxaase noo qorshaysanaa guddi ahaan xeerarka goloweynuhu uu u baahan yahay ee shaqada golaha wanaajinaya ama qaabka shaqadooda u qabsan lahaayeen si hufan uga shaqaysiin kari lahaa inaan anagu haddii ilaha idhaahdo haddii hore u jireen aanu dib amamasgarayno haddii kalena aan anagu curino marka waxaanu ku rajo weynahay kolley hadunbaa golowna fasax galay guddida joogtadiina ay shaqadeedii bilaabaysaa waxyaabaha ugu horeeya ee guddida miiska u saaran isweydiinayso ka mid bay noqon doontaa arrintaas
inagoo ilaa hadda ku guda jirna golihii wakiilada dad imika fasax buu golihii galay dad badan baa leh xaalada golaha maadaama imika xaalad cusub laga soo baxay oo khilaafkii golaha la xaliyey dad badani waxay leeyihiin siyaasadii weli may dhammaan amba weli fari kama qodno oo waa laysu soo nasanaya arrintaa maxaad ka leedahay runtii horta dee inta dee somalilan jirtaba waxa weyaan intay hore usoo jirtay iyo intay sii jiri doontaba boqolaalka sanadood ama kubaanka sanado soo socdaba siyaasadda way jiraysaa isqabadka siyaasadeed ama kala aragti duwanaanta siyaasadeedna waata dalku uu ku dhisan yahay weye oo wax jiraysa jirina doonta laakiin waa kala duwan yihiin qaabka iminka su-aasha aad udhigtay khilaafkii golaha wakiilada lasoo afjaray ma sii socon doonaa mise usoo afgocaya iyo siyaasadii kala aragti duwanaantii siyaasadee dalka jirtay miyay dhammaatay waxaan leeyahay khilaafkii golaha wakiilada ka dhex taagnaa ee dadweynaha gudahi dibadda ay ka warhayeen wuu soo afgo-ay waanu soo dhammaaday laakiin shaqadii golahu halkiisa kusii socon doontaa khilaafkii ama kala aragti duwanaantii yaana khilaaf odhanayno kala aragti duwanaantii aaraada iyo fikrada ay kala duwanaayeen mudanayaasha iyo siyaasadda dalka taalla lagu kala aragti duwanaana waa mid sii jiri doonta jiraysana weligeed oo aan meel isugu wada raaci doonin
gudoomiye waxaa tahay gudoomiyaha guddida joogtada golaha wakiilada waxaa kaloo aad tahay afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani bal waxaad nooga warantaa xaaladda haatan uu ku sugan yahay xisbiga mucaaradka ee wadani maadaama haatan doorashooyinka ay soo socdaan imika lagu howlan yahay in la sameeyo diiwaangelintii tii codbixiyaashii tii sifilka amba dadweynaha bal arrimahan wax nooga sheeg horta ugu horeyn horta xisbiga mucaaradka ee wadani de xisbi siyaasi ah oo xisbiyada macaridka xisbiga ugu adag ama saddexda xisbi qarma maanta jira xisbiga ugu taageerada ballaaran bulshada reer somaliland aan korno gudihi dibadba oo xisbiga wadani wey waxaanu ku kasbaday baan odhan karnaa kalsoonida shacabka iyo quluubtooda gudahi dibad meel kastay joogaanba waa xisbi had iyo jeeraale ixtiraama oo ku dhaqma oo jecel xeerarka iyo nidaamka wadanka u yaala inuu ilaaliyo ama uu ku dhaqmo oo aanu ka tallaabsan taasi waxay u keentay ama ay xisbiga usoo hoysay inuu kasbado quluubta iyo taageerada mujtamaca reer somalilan guda iyo dibadba meel kastoo ay joogaan marka xisbiga guud ahaan xisbi qaran howlihiisii qaranna gacanta ku hayo oo qodob sidii dastuurkuba uu tilmaamayey kaalintiisii buuxiyey qaabka iminka soo socda diiwaangelinta iyo doorashooyinka soo socdana hadiyo jeeraale u diyaar ah inuu noqdo hormuudka xisbiyada qaranka ee jira dariiqa saxan hadiyo jeeraale ku hogaamiya ama ku haga xisbiyada kale ama guud ahaan bulshada iyo mujtamaca reer somalilanba marka xisbiga mucaaridka ah ee wadani waan u hambaleynaynaa bulshooyinta reer somalilan gudahi dibadba meel kastay joogaanba taageeradooda ballaaran ay la garab taagan yihiin waxaan u rajeynaynaa mustaqbalka dhow guulo ballaaran in uu soo hoyn doono dowladda soo socota ee tan bedeli doontana uu noqon doono xisbiga wadan insha allah raje itale baad ka qabtaan in aad doorashooyinka soo socda ee haatan loo ballansan yahay ka aad ku guuleystaan talada dalka
aada iyo aad baan ugu rajo weynahay markaanu qiyaasno ra'yi caamka bulshada guud ahaan qurbaha iyo gudahaba inta joogta mujtamaca reer somalilan ee odayayaasha ah fikirkooda iyo aaradooda iyo siyaasadda xisbiyada jira sida ay ugu kala shaacsan yihiin waxaan ku rajo weynahay in guul ballaaran uu ka soo hoyn doono xisbiga wadani doorashada soo socota ee la rajeynaya xilligeeda inay ku qabsoonto bishii lixaad waxaa kaloo aan iyada laftirkeeda aanu rajadaydaasi usii waadixinaynaa mujtamaca taageersan xisbiga wadani guushaa ballaaran ee xisbiga madaxdiisu rajeynayso in ay iyagu ayaa ka imanaysaa ee ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan oo ay aana isdhiganin islamarkaana dardar geliyaan dhammaan howlaha xisbiga gobol degmo tuule ilaa caasimad oo ay noqoto networks ku wada xidhan oo wada shaqaysa marka rajada aynu qabnaa aada iyo aad bay u ballaaran tahay guul ballaaran oo reer somalilan oo dhanna saameyn togan ku yeelan doonta waxtar ballaarana u keeni doontana waan rajeynana insha allah inay ka dhalan doonto doorashada soo socota waxaase jirta mushkilado baryahan baa laga dhawaajinayey oo ah wax la dhaha muddo kordhin muddo kordhinta annaga xisbi mucaarid ahaan ama ra'yiga bulshada mujtamaca majoritigiisa markaan ku hadlayno waa wax ku adag oo aanay liqi karin dadkuna ay aada iyo aada u karaahiyeysteen muddadii ay xukuumaddan xilka haysay kuna adag tahay mujtamaca reer somalilan gudahi dibadba dhamaystirka muddadii shanta sanaheed xilka loo doortay xukuumaddan jirta oo ay ku adkaatayba magaranaysaa samirkoodu dadku way ku samreen oo waa aada iyo aad bay dulqaad u muujiyeen laakiin waad ka dareemaysaa inay muddada sanad iyo barhka ah ee xukuumaddan talinaysa maanta u harsan ay ku dheer tahay oo ay dadku sugi kari laayihiin waxaase la yaab leh inay xukuumadda qeybo ka mid ay fikirkaaba qabaan oo ay aaminsan yihiinba muddo kordhin in loo sameeyo yaa loo sameynaya muddo kordhinta intii hore ay joogeenba shantooda sano horaa dadku khaati ka taagan yahay oo kari kari laayihiin awood iyo samir iyo dulqaaduma dadku ku ilaalinayaan muddadii shanta sano lasoo doortay in xukuumaddan ay u dhammaysato laakiin wax kordhin laydhaa waa aqbali karaya mujtamaca majoritigiis bulshada raaya caamka somalilan guud ahaan gudaha dibadba markaad eegto intooda badan ma jirto wax kordhin laga aqbali karaa marka waan uga digaynaa qaybaha xukuumadda ku fikiraya in muddo kordhin loo sameeyo waxaan u sheegi doonaa inaanay suurtogeli doonin wax la aqbali kara in aanay noqon doonin haddii ra'yigaasi hadda xanta ah ee gudahooda ka dhex guuxaya ay bannaanka soo dhigaanna ay ismiidaanu taxriir isu bedeli doonaan dhammaan waaxyaha ama qaybaha xukuumaddan ay ku taliso xafiisyada ugu horeyn doono xafiiska madaxtooyadu miidaanu taxriir uu isu bedeli doono marka waan uga digaynaa in amniga la dhowro waxaanu uga digaynaa in isku duubnida bulshada mujtamaca reer somalilan la dhowro waxaan uga digaynaa xukuumadda inay ku dhaqanto dadku waxay doonayaan oo waxa iyada doonayso aanay hadiyo janaale ku jirtaanin bulshada mujtamaca reer somalilan waxaanu leenahay samra oo dul qaataa muddada xilka ka hadhay xukuumaddu waa iska kooban tahay muddada kooban waktigeeda ha qaadato wixiise ka dambeeya doorasheen diyaaru nahay haddaa bulshada tihiin iyo haddaan xisbiya nahay saddexda xisbi qarabna waa ka simeyn arrintaa maaha kulmiye xisbi la odhan karo wuu kasoo horjeeda doorasho la qabto sida laftirkiisu nagu raaxsanyey commitmentna waa wada galeen saddexda xisbi waa wada saxeexeen madaxweynaha laftiisa commitment ugu galay wuu saxeexay komishinka doorashooyinka waa ku shaqaynayaan deeqbixiyaasha iyo donorska iyo dadkii naga taageeri jiray diiwaangelinta doorashooyinka waa diyaar waxa marka aan leenahay mujtamaca reer somalilan qaybaha qayb yar oo xukuumadda ka mid ah ayaa fikirkaa la wareegaysa muddo kordhinta la yidhaahdo waa iska ilaalinaynaa meel buu naga soo wada jeedayna haddaan asxaabta nahay iyo xisbiyada nahay iyo mujtamaca iyo bulshaweyntaba deeqbixiyaasha iyo qolooyinka diiwaangelinta iyo doorashooyinka naga caawiyeen waxaanu leenahay arintaas yaanay niyadjab idin gelin qalbigiina wax kale kusoo tuurin way dhacaysaa xilligeedii diiwaangelintu doorashaduna xilligeedii way dhacaysaa mujtamacan iyo bulshadan way ka go-an tahay dimuqraadiyadaasi iyo shantii sanaba in isbedelku markaa uu yimaado xilligeedan ay ku qabsanto maantana somalilan way ka gudubtay xilli asbaab iyo sababo aan jirin loo cuskado midakordhin madaxweyne loo sameeyo marka waxaan leenahay doorashada waa inay waktigeedii ku qabsantaa diiwaangelintana waa inay waktigeedii ku qabsantaa aad iyo aad baad mahadsan tahay mudane xildhibaan ibraahim mahdi buube aad iyo aad baa mahadsantiin adiga iyo inta ku xidhan shabakada